my UPS workers, making sure I receive it. You can do it too.
halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efyimada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com duhur wanaagsan dhegeystayaal waa kowdii iyo barhkii duhurnimo xilliga geeska afrika iyo lixdii iyo barhkii aruurnimo xilliga magaaladani washington d c waa maalin khamiisa sagaaliyo tobanka bisha may sanadka labada kun labaiyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada idiin hayno waxaa ka mid a dhallinyaro boosaaso ka furay xarun shaqo abuur u samaysay qaar ka mid a dhallinyarada magaalada ku nool
waa meel aan ugu talagalnay inaan dhallinyarada iyo qof kasta oo raba xiiseynayo in footo qurux badan uu galo high quality foto inaan ka qaadno kharash badan baan ku galnay in aan maaragtay bilicda magaalada iyo qurxinta iyo footooyin qualityle inaan qaado
waxaad sidoo kale maqli doontaan shaqola'aanta haysata dhallinyarada ka baxa jaamacadaha ee dhadhaab oo sii kordhaysa waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah heesihii iyo ciyaarihii balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen mar qaramada midoobey ayaa ka digtay in ay dunida soo wajihi doonto macluul sannado badan socon karta oo ka dhalan karta duulaanka ruushka ee ukraine xogeyaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa sheegay in dagaalka ukrain uu sii xumeeyey cunayarida ka jirta wadamada saboolka ah taasoo ay ugu wacan tahay qiimaha oo sare usii kacay xogeyaha guud ee qaramada midoobey ayaa intaasi ku daray in bilaha soo socda laga yaabo in dunidu ay soo wajahdo cuntayari caalami ah haddii dhoofinta ukrain aan lagu soo celin heerarkii dagaalka ka hor colaada ayaa goysay sahaydii dekadaha dalalka ukrain oo hore uga dhoofin jirtay saliidda cuntada oo aada u badan iyo galleyda iyo weliba sareenka hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa ugu baaqay xidhiidhka adduunka ee kubadda cagta ee fifa oo ah hay-adda caalamiga ah ee u qaabilsan kubadda cagta in ay magdhow siiso kumanaan shaqaale ah oo la sheegay in loogu xadgudbay dalka qatar iyagoo u dhisayay kaabayaasha iyo adeegyada loogu talagalay koobka adduunka sanadkan amnesty international iyo human rights watch ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid ah dadka kasoo shaqeeyay qatar ay la kulmeen xaalado adag iyada oo laxaday qaarkood mushaharkooda ururadu waxay fiifa ka codsadeen in ay abuuraan sanduuq magdhow ah oo gaadhaya afar boqol iyo afartan milyan oo dollar oo la mid ah lacagta uu xidhiidhku ku bixiyo abaalmarinta koobka adduunka iyo xafladihiisa furitaanka iyo xidhitaanka fifa ayaa sheegtay in ay daraasad ku samaynayso soo jeedinta dowladda qatar ayaa sheegtay inay aada uga shaqaysay sidii wax looga qaban lahaa tabashooyinka hay-adaha human rights watch ayaa sheegtay in boqolaal kun oo muhaajiriina oo ku sugan qatar aanay helin lacag ama magdhow kale oo loogu talagalay xadgudubyo xoogan oo dhanka shaqada ah oo ay la kulmeen intii ay ka shaqaynayeen dhismaha iyo dayactirka garoomada kubadda cagta ee fifa kaasoo bilaabmaya bisha noofembar ee sanadkan halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington koox dhalinyaro ah oo isku tegay ayaa magaalada boosaaso ka furay xarun soo saarta muuqaalada iyo sawirada taasoo shaqo u abuurtay dhalinyaro badan oo ka mid a kuwa magaalada ku nool warbixintan waxaa boosaaso kasoo diray yuusuf maxamuud yuusuf xaruntan oo lagu magacaabo oslo production media oo ah xarun ay hirgeliyeen dhalinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa ka shaqayn doonta xirfadda muuqaal duubista iyo sawir qaadista xaruntan waxay ka shaqayn doontaa si gaar ah duubista aroosyada markii hore ay jireen in ragga ay duubaan balse hadda waxaa shaqada arooska duubista qaban doona gabdho si meesha ay uga baxdo in wiilasha dhallinyarada ah ay duubaan gabadha caruusada ah halka dhallinyarada kalena ay duubi doonaan wiilka waana shaqo loo kala qaybiyey wiilasha iyo gabdhaha taas oo dhiirigelin u ah gabdhaha daahfurkeeda waxaa ka qaybgeliyey dhalinyaro ka kala socday qeybaha kala duwan ee warbaahinta mas-uuliyiin ka socday maamulka puntland waxayna boogaadiyeen xirfadan ay soo kordhiyeen dhalinyarada xasan xuseen oo ka mid ah dhalinyarada hirgelisay xaruntan ayaa sheegay in xirfadan ay qayb ka tahay in shaqooyinka loo kala saaray wiilal iyo gabdho si loo ilaaliyo dhaqanka suuban waa meel aan ugu talagalnay inaan dhallinyarada iyo qof kasta oo raba xiiseynaya in footo qurux badan uu galo high quality foto inaan ka qaadno kharash badan baan ku galnay in aan maaragtay bilicda magaalada iyo qurxinta iyo footooyin qualityna ina qaado other side waxaan kaamirooyin waxaan keennay teesarah loogu talagalay haaf sawirah qofkii maaragtay markaas ama baasaboor xaraysanaya ama any documenti samaysanaya arrinta saamaynta leh oo la taaban karo oo kale waxa waaye midiaha waxaan ku naqaanaa marka document la diyaarinayo ama aroosyada barnaamij loo diyaarinayo waxaan diyaarinay tiam gabdha ah oo aan ugu talagalnay in maaragtay iisheeg ay iyagu gabdhihii u tagaan oo ka duubaan haddii sidaas si la mida wiilashu ay qabsadaan xaflado iyo barnaamijyo waxaan ugu talagalnay iyagana inaan wiilal u dirno da'ada sayd waxaan dhigi karnaa waa barnaamij diin ahaan kobcinaya oo qurux badan qaar ka mid ah haweenka qaybahooda kala duwan ee ku sugan magaalada qardho ayaa boogaadiyay gabdhahan ka shaqayn doona duubista aroosyada si meesha ay uga baxdo in wiil uu duubo gabadha aroosada ah waxaan kaloo ku faraxsanahay xabiibiladan inay meeshan qayb ka tahay oo ah kaameramaan haddana ah qof editinka aad u badisa haddii la soo duubo waxay samaynaysaa iyadiiba haddana sii qurxinaysa wax rag ah u arkayaa ma jiraan runtii waxaan u mahad celinayaa dhallinyarada aqoonyahanka ah oo ku soo kordhiyey meesha quruxda badan oslo ay u bixiyaan oo ka qabanayso horumar badan magaalada runtii waa soo dhowaynaynaa waxaan leenahay waa horumar iyo magaranaysaa guul u soo hoyatay magaalada bardhana waxaan leenahay dee meesha salidii furay iyo horumarka ay quruxda ah mid ka mid a culamaa udiinka magaalada qardho oo lagu magacaabo sheekh macruuf maxamed iyo maxamed xirsi jabra oo ka socday xubnaha ururka warbaahinta puntland ee maab mas-uuliyiin ka socday maamulka gobolka ayaa docdooda ka hadlay hal abuurkan shaqo ay la yimaadeen dhallinyarada iyagoona sheegay in xilli loo baahnaa ay ku soo aadiyeen xaruntan waxaa dhici jidhay in dumarka rag wax ka soo duubaan idan marka waxaan dhihi karnaa xaruntan maadaama ay ballan qaaday inay si gaar ah ay dumarka ugu diyaarinayso waxaan leenahay waa horumar aad u fiican waxaa sharaf weyniye ah inaan caawa anuu joogo magaalada qardho qayb ka ahaado daafurka osl production oo ah xarun sawirada iyo muuqaalada iyo sidoo kale xafladaha ka shaqayn doonta oo magaalada qardho lagu soo siyaadiyey ama noqonaysa xaruntii ugu horraysay oo si rasmiya halkan looga daafuro
waa soo dhoweynaynaa meelaha ajnabiga waxa laga yaqaanaa meelo la yidhahdo xalaal mid halkan waxa weeye waa xalaal foto weye maadaama gabdhaha anaa gabdho duubayaan xilliyada arooska hadda laftigeeda footooyinka laftigeeda raggana ay rag sawirayaan dhallinyarada halkan maalgashatay oo runtii niman dhallinyaraha qardhooda oo qarna actif ah intaasoo hal doorana isku keenay waxay ka mid tahay xaruntan oslo production horumarka ku soo siyaadaya ee degmadan qardho xarunta gobolka rkaar waa bogaadinayaa xusub ay maalgashadeen xasan xuseen iyo xabiiballada oo runtii ahaa laba qof oo bulshada ugu jira muhiimad weyn ugu jira markii horena warbaahinta iyo ganacsiga ka shaqaynayey inay haddeerna maalgashi iyo xurinta cusub ay soo kordhiyaan runtii sharaf weyn bay noo tahay caawa inaan ka soo qayb galno xarunjarka oslo oo runtii loogu talagalay waxyaalo badan inay qaabato aad iyo aad baan u soo dhowaynaynaa
xaruntan shaqo ay hirgeliyeen dhallinyarada isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa la rajaynayaa in meesha ay ka saarto isbarbaryaacii ka jiray in xafladaha aroosyada markii hore ay duubi jireen rag balse hadda ay si gaara uga shaqayn doonaan gabdho xilliyada gabadha loo wado goobaha isku qurxiso iyo goobaha kale ee dumarka ay ku ciyaaraan buraanburada yuusuf maxamuud v o e boosaaso
halkaad welina kala socotaana waa laanta soomaaliga ee v o a haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanka xariir axmed
jirta weligeeda dhammaanin biyaha ku jiran yaraanin sacayl dhaban baabaayin badda weligeeda dhammaanin biyaha ku jiran yaraanin sacayl dhaban baabaayin ilaa berigan ciraysto xasuustaadan baaynay intaani qabaqisi ay booskaaga qof kale ma yeesho ilaa berigan ciraysto xasuustaadan baaynay intaani qabaqisi ay booskaaga qof kale ma yeesho garbaha iyo baarashayda awooday buuxinaysaa barta naftu taalayo barta naftu taalayo wadnaha bidix baa degtaaya wadnaha bidix baa degtaaya garbaha iyo baarashayda awooday buuxinaysaa barta naftu taalayo barta naftu taalayo wadnaha bidix baa degtaaya wadnaha bidix baa degtaaya qalbiga adigaba buuxa buda indhaha ku yaala jacayl maan baran hortaaba qalbiga adigaba buuxa buda indhaha ku yaala jacayl maan baran hortaaba wagii barya ee kastana kalgacaylkaaga bato uu kooday haddaan ku tago baxanaanadu agtaada wagii barya ee kastana kalgacaylkaaga bato uu kooday haddaan ku tago baxanaanadu agtaada garbaha iyo baarashayda awooday buuxinaysaa barta naftu taalayo barta naftu taalayo wadnaha bidix baa degtaaya wadnaha bidix baa degtaaya garbaha iyo baarashayda awooday buuxinaysaa barta naftu taalayo baarta naftu taalayo wadnaha bidix baa degtaay wadnaha bidix baa degtaay
heeskaasi uu nagu luqeynayay fanaanka xariir axmed halkaad kala socoteen waa laabtaafka soomaaliga ee v o a haatanna dhadhaab waxaa deegaanka dhadhaab sii kordhaya shaqola'aanta haysata dhallinyarada soomaaliyeed ee halkaasi ku nool ee ka baxda jaamacadaha dalka kenya warbixintan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha v o eda axmed nuur maxamed iyogol
waxaa sare u kacday dhallinyarada shaqala'aanta ay ku haysata deegaankan dhadhaab iyadoo dhalinyaradan ay ka baxeen jaamacadaha kuleejyada iyo weliba sidoo kale waxbarashada qaybaheeda kala duwan dhallinyaradan ayaa muddooyinkii u dambeysay waxaa sare u kaciyey dhallinyaradan shaqala'aanta ay ku haysata deegaankan dhadhaab iyadoo dhallinyaradan intii ay waxbaranayeen ay waalidiintood qaarkood kaga bixinayeen xoolihii ay dhaqanahayeen waalidiinta dhallinyaradan dhale ayaa dhankooda waxay walaac fara badan ay ka muujiyeen shaqala'aanta la soo daraystay dhallinyaradii ay sanadaha badan ay ku soo daalayeen iyadoo qaar ka mid a dhallinyaradan ay saamayn dhanka nolosha ay ku yeelatay shaqala'aantan haysata oo qaarkood muqaadaraad ay markaasi ay ku dhaqaaqeen dhallinyarada ayaa sheegay in markii ay shaqala'aantan ay ku dhacday ay saamayn fara badan oo dhanka nolosha ay ku yeelatay iyadoo qaar ka mid a dhallinyaradan ay yihiin kuwo qoysas leh balse ay ku adkaatay helitaanka nolosha qaar ka mid a dhallinyaradan oo la hadlay barnaamijka dhallinyarada ee v o a ayaa waxay uga warrameen saamaynta ay ku yeelatay shaqala'aantan asalaamu calaykum magacay waa cabdi cabdi xasan cabdi oo dhallinyarada dhaab ku nool waxaan ka hadli rabaa shaqala-aanta jirto deegaanka dhadhaab khaasatan dhadhaab word waxaan ku suganahay dhadhaab town waxaa jirta caqabad u weyn oo ay haysato dhalinyaro dhadhaab intaasoo dhalinyaro oo waxaa jiraan oo soo bogaan jaamacadaha koosas different haystaan oo hay-adaha samafalka waxba aan ka helin dhibkaasoo culus baa jirta ilmihii soo bogeen collegeka iyo jaamacadaha oo isgaareen since twenty thirteen ilaa twenty twenty one marka dhibkaas ayaan ugu haystaa oo ugu weyn oo shaqala-aanta ka jirto hay-adahan samafalka joogaan dhadhaab marka waxaad sheegtay in dhallinyaro fara badan ay ka soo baxeen jaamacadaha dalkan kenya iyo sidoo kale kuleejyada marka saamayn intee la-eg bay idinku yeelatay shaqala'aantan haysataa dhallinyarada ku nool deegaankan dhadhaab saamaynta ay ku yeelatay waxaa waaye dhallinyarta oo qaarkood reer leeyihiin qaarkood reer aan lahayn lifelikooda hoos u dhacay saamaynta covid nteen iyo saamaynta awaarahan ka soo baxnay marka dhib weyna aada nagu haysaa tusaale camal dhallinyarta oo ku biirtay muqaadaraad waxyaala oo macnaha aan u fiicnayn xagga baniaadinimo iyo dhalinyartii oo stress iyo waxyaalo kale oo ku biireen taas ayaa keentay dhibka u weyn oo waxaawaay oo shaqala-aanta keentay midad u weyn oo dhibka oo nagu keensta waxaa waayey waalidiinta inkastoo dhalinyartii kusoo daalayn ay soo koriyeen la soo mareen xaalada xaalada oo inkaaran haddana shaqala-aan ay yihiin waalidiintii oo iska jeclay dhallinyarodoodii mustaqbalkoodii iyo ayka inay wax u taraan haddana dhallinyartii haddana oo markay kasoo baxdo xaafadaha maqaaxdaha iska fadhiisanaan fadhikudirirka iska fadhiistaan taas ayaa u weyn caqabada u weyn oo haysato xagga shaqala-aanta iyo waalidka intaas oo aan kusidaraayo dhallinyartii oo afar sano jaama afar sano oo laga soo bixinayay college iyo afar sano oo jaamacad laga soo bixinayay iyo qaarkood oo computer packages sii barteen oo tash education sii barteen intaasoo ilaa hadda waxay ku laayihiin waalidiintii maalkoodii iyo qarashkoodii kuddii oo ku baxay dhallinyartii iyo dhallinyarta haddana oo meelaha siita taagan oo shaqalaan sii ah waxaan ognahay waalidiin fara badan oo xoolo dhaqata oo ku nool deegaanka dhadhaab in caruurtooda gaar ahaan kuwa jaamacadaha gaaray ay xoolaha u gadeen si markaas ay jaamacadahaasi oga soo baxaan kadibna ay mustaqbal naftooda iyo midda qoyskooda ay u noqoto balse waxaad sheegtay inay taasi meesha ka baxdo shaqala-aan bahasan ay jirto marka sida dhabta ah ee tusaale ahaan oo kale dadka ku dhegaysanaya markaad u sawirto dhallinyaro ka soo baxday dugsi sare kuleej ilaa jaamacad gaaray saamaynta ugu badan ee ku yeelatay maxay tahay shaqala-aanta waxaa waaye saamaynta ku yeelata waxaa waayey maadaama dhallinyartii jaamacadii iyo wax walbo ay ka soo baxeen waalidiintana ee qarashkoodii iyo maalkoodii ay geliyeen dhibaato badanna laga soo baxay awaara iyo covid nteen laga soo baxay waalidkana ay awoodin shaqadiina ay noqotayna maxaa lahay dhib ay noqotay waxaa aada ugu sii weyn oo dhallinyarta ay jecel yihiin inay macnaha shaqo ay helaan mustaqbal ay yeeshaan nolol fiican ku noolaadaan taas ayaan dhihi lahaa waxaa jirtaa dhallinyaradii oo maadaama iskuulle kasoo baxeen waqti lagu soo dhumiyey oo waalidkooda qarashkana ay ku dhameeyeen dhallinyartii markay cid kasoo baxaan oo maadaama shaqo ay haysaniin stress iyo rafaad iyo fikir macnaha ay ku dhaceen midda kalena dhallinyartii oo darbajiif iska noqdeen oo shaqala-aantii maadaama shaqala-aan ay jirto hay-adihii samafalkana shaqana macnaha intii macnaha ay sii lahayd ama shaqa abuur ay usubin lahayd waalidiintii oo haddana oo ka fikirsan wiilashoodii dhallinada soo shaqayn helaan oo haddana deegaanka ay joogaan oo meel ay uga sii bixaynin taas ayaa macnaha noqotay dhibaato weyn oo ku ba-an deegaanka dhadhaab khaasatan dhallinyarada oo waxbarashada soo bogtay oo waalidiintoodii maal iyo wax walbo ku dhammeeyeen taas ayaa ugu weyn dhibka weyn aan qabno oo xagga shaqlaanta inkastoo shaqooyinka hayadaha samafalka ee macnaha jansaskooda iska yaraayeen haddana waxaad arkaysaa dhalinyaro badan oo kasoo baxda jaamacad qaarkood haystaan master qaarkood haystaan digrie oo tukaamo dad shaqsi leeyihin gadaayaan taas ayaa si nijab aada u weyn oo macnaa ku keentay dhalinyarta maxaa lidhahaa zamzam xasan geedi aniga maxaan ka mid ahay gabdhaha dhalinyarada oo iskuulaha soo bogeen oo shaqo la-aanta ah oo dhadhaab joogaan shaqana waan la-nahay iskuulaan kusoo daalnay nalaga soo bixiyey maantana waan bognay wax shaqana siistana waan la-nahay marka samsam maadaama aad ka mid tahay gabdhaha ku nool magaaladan dhadhaab iyo deegaankan dhadhaab islamarkaana ka mid ah gabdhaha soo bogay waxbarashada shaqa la-aanta saameyn intee leeg bay idinku yeelatay saameyn zaid bay nagu yeelatay hoos markaan hadda aan soo bognay iskuul cidii baan dhex fadhinaa cidayn wax bay naga saa cidii waan igu daashe maanta intaan wax u tarnaa la rabay waan iska fafadhina waxaan haynana ma laha wallaahi maanta waa dareemi kartaa ruux lagu soo daalay oo isku maanta laga soo bixiyey oo waalidkiis kusoo daalo oo shaqa la-aan oo cid iska fadhiyo aniga lixna ma aha waa dhalinyarada kudi amaanta iskuul isla soo wala akhrisana kudi dhibaatadaas baa haysato shaqa la-aan baa nahan marka ka waran samsam qaar ka mid a dhallinyarada waalidiintood xolo dhaqatay ahaayeen xoolihii bay usoo gadeen waxay ka bixiyeen dugsi sare ilaa jaamacad qaarkood marka dhallinyaradii markii ay soo bogeen jaamacadihii iyo weliba sidoo kale waxbarashadii kale guryihiibay dib ugu soo laabteen guryihii bay fadhiyaan marka markii laga tago dhanka wiilasha gabdhaha saameyn intee leeg bay ku yeelatay shaqala-aantan saameyn xun bay ku yeelatay maanta iskuulka waa soo bogta shaqala-aan baatay cidda baa joogtaa cidda adoo joogto ciddaad maxay kudhihi gabadha maxay ciddu fadhidaa reerkaada ilaa baa dhihi gabadha cidda iska fadhidaa hala guursado guur baa meesha imaadaba saameynta saas horta ugu koowaad ee maanta ee u yeelata shaqala-aan waa taas guur guurka gabdhaha dhaqso la guurinayo marka samsam waxaad sheegtay in gabadha markay waxbarashada soo bogto oo ay guriga in muddaa iska fadhido in waalidiintu ay kula talinayaan inay guursato marka saamaynta arrintan guurka ay ku yeelatay maxay tahay saameyn xun bay ku yeelatay ju adu waa yartay iskuul baa soo bogtay iskuul horta waad ku soo daashay iskuulna wax sahlan ma aha waad ku soo daashay shaqaad rabtaa mustaqbalaad iska rabtaa maanta daalugu dho dhaqso guurso nin baa lagugu dari mustaqbalkaadi baaba adooba sumaysan mustaqbalkaadi baaba lagu sumeeyaba marka samsam ugu dambayntii maxay tahay shaqa la-aantana saamaynta ka dhalan kartaa gaar ahaan dhanka gabdhaho kale wallaahi gabdhaha badanaa horta maanta way isku fureenbo maanta wallaahi gabdho qaar maxay isdhahaynba adoo iska gursataaba dhaantaaba intaa iska joogi lahayd soo ma ogid waalidiintana saasayba ku fikiraanbo maanta idil maxaad ka fikiri maxaad qaban ciddaad iska dhex fadhidaa weelal unbaad dhaqi guri unbaad hagaajinaysaa shaqala'aan baa tahay maxaad soo akhrisato adaaba fikiribo dhallinyarada ku nool deegaankan dhadhaab ayaa isha keliya ugu badan ee shaqooyinka ay ka heli jireen waxay ahayd hayadaha samafalka ee ka howlgala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab balse muddooyinkii ugu dambaysay ayay taasi meesha ay ka baxday iyadoo hayadaha samafalka ay dhaqaala-aan fara badan la soo daristay iyagoo sheegay in hay-adihii iyo weliba sidoo kale wadamadii ay deeqaha ka heli jireen aysan sidii hore uga helin sidoo kaleetana ay hoos u dhaceen tirada qaxootiga ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gool v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haddii mar kale qodobada wararka caalamka horan aan idin durmaro waxaa ka mid ah qaramada midoobey ayaa ka digtay in ay dunidu soo wajahdo macluul sanado badan socon karta oo ka dhalan karta duulaanka ruushka ee ukrain xogeyaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa sheegay in dagaalka ukrain uu sii xumeeyey cunayarada ka jirta wadamada saboolka ah taasoo ay ugu wacan tahay qiimaha oo sare u kacay xogeyaha guud ee qaramada midoobey ayaa intaasi ku daray in bilaha soo socda laga yaabo inay dunida soo wajahdo cuntayare caalami ah haddii dhoofinta ukrain aan lagu soo celin heerkii dagaalka ka hor colaadda ayaa goysay sahaydii dekedaha dalka ukrain oo hore looga dhoofin jiray saliidda cuntada oo aad u badan iyo galleyda iyo weliba sareenka hay-adaha xuquuqda caalamiga ah ee biniaadanka ayaa uga baaqay xidhiirka adduunka ee kubadda cagta ee fifa in ay oo ah hay-adda caalamiga ee u qaabilsan koobka adduunka ee kubadda cagta in ay magdhow siiso kumanaan shaqaale ah oo la sheegay in loogu xadgudbay dalka qatar iyagoo oo dhisaya kaabayaasha iyo adeegyada loogu talagalay koobka adduunka ee sanadkan ee ay martigelinayso dowladda qatar amnesty international iyo human rights watch ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid a dadka kasoo shaqeeyey qatar ay la kulmeen xaalado adag iyada oo laxaday mushaharkoodii ururadu waxay fiifa ka codsadeen in ay abuuraan sanduuq magdhow ah oo dhan afar boqol iyo afartan milyan oo dollar lacagtaasi oo la mid ah lacagta uu xidhiirku ku bixiyo abaalmarinta koobka adduunka fifa ayaa sheegtay in ay daraasad ku sameynayso soo jeedinta dowladda qatar ayaa hore u sheegtay inay aada uga soo shaqaysay sidii wax looga qaban lahaa tabashooyinka hay-adaha samafalka human rights watch ayaa sheegtay in boqolaal kun oo muhaajiriin ah oo ku sugan qatar ayna helin lacag ama magdhow kale oo loogu talagalay xadgudubyo xoogan oo dhanka shaqada oo ay la kulmeen intii ay ka shaqaynayeen dhismaha iyo dayactirka garoonamada loogu talagalay koobka adduunka ee ka dhici doona dalka qatar sanadkan labada kun labaiyo labaatanka haddana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku talagalnay
mayad sida mayayro miray laabta maasheeyo maxabuus caashaq sida kulnoqode sida mayad sida mayayro miray laabta maasheeyo maxabuus caashaq sida kulnoqode marla arag filkeedka muray kumuto imunayso minid kama marmi karo ah maanka dhawoy hoyho mixinu tahee maanka dhawoy mixinu tahee aan mabsuude hoyhoyhoyhoy aan mabsuude iba muuqo iba muuqo mar la arag filkeedka muray kumuto imunayso minidkama marmi karo ayayayayaya maanka dawoy mixinu tee maanka dawoy mixinu tee aan mabsuude hoyhoyhoyhoy aan mabsuude iba muuqo iba muuqo sida macalin magac weynlo meeqaamle maamuuso mahadshaan makhluuq qatiira oy sida macalin magac weynlo meeqaamle maamuuso mahadshaan makhluuq qatiira markastaba ima weelshay cod macaani maqashiya qofmuglo imiisaamay marxabeeya maandajiyay markastaba ima weelshay cod macaani maqashiya markastaba ima weelshay cod macaani maqashiya mar la arag filkeedka muray kumuto imunayso minid kama marmi karo ah maanka dawoy hoyhoy mixinu tahee maanka dawoy mixinu tahee aan mabsuude hoyhoyhoyhoy aan mabsuude iba muuqo iba muuqo
heeskaas ayaan kusoo gabagabaynaa baahintiin idaacadadda isu toosa ninkeemin islaanta af soomaaliga v o e tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo